galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan howlgallo milatari ayaa maalintii labaada ka socda gobolada baay iyo gado iyadoo iska horimaadyo laga soo sheegayo inay ka dhaceen deegaanka iidaale halkaasi oo la sheegay inuu qarax ka dhacay wararkii u dambeeyey ayaa cabdiraxmaan xuseen furre uu ka waraystay wariyaha iyaga mukhtaar maxamed catoosh howlgallo ayaa jiray oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka baay oo ay wadaan ciidamada etoobiya iyo ciidamada dawladda federaalka ee soomaaliya howlgalladaasi ayaa waxa ay ka kala socdaan halka lagu magacaabo idaale oo qiyaastii lixdan kilomitirka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana halkaasi ku sugan ciidamada ethoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dawladda gaar ahaan ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baay sidoo kale deegaanka lagu magacaabo eso oo qiyaastii dhowr iyo labaatan kilomitr u jira degmada baardheerena waxa iyaguna ku sugan ciidamo kale oo halkaasi iyaguna qorsheynaya inay galaan degmada baardheere ee gobolka baay laakiin halkaasi sugan oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in saacadaha soo socda ay ku wajahan yihiin degmada baardheere sidoo kale dhinaca iidaale saraakiisha ku sugan iyaguna waxay qorsheynayaan saacadaha soo socda inay galaan degmada diinsar ee gobolka ba waan gartay bal waxaad sidoo kale jira warar sheegaya in dhowaan ciidamadaasi ay lala beegsaday qarax in qaraxaasi khasaaraha ka dhashay intuu leegyahay halkuusa ka dhacay qaraxaasi wuxuu ka dhacay deegaanka iidaale qaraxa wuxuu ka dambeeyey kadib markii tacshirad kooban ay isweydaarsadeen ciidamada ethoobiya iyo kuwa dawladda ee halkaasi ku sugan iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo halkaasi weerar gaadmaha kusoo qaaday inkastoo la sheegay tacshiradu inay koobneed haddana waxaa la sheegay in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu hal shaksi watay inuu halkaasi isku qarxiyey khasaaraha halkaasi ka dhashay ayaa la sheegayaa in ay tahay dhimasho laba ruux oo ciidamada dawladda ka tirsan inkastoo aan la ogeyn khasaaraha soo gaaray ee dhanka ciidamada kooxda shabaab oo iyaguna halkaasi weerarka gaadmada kusoo qaaday ciidamada dawladda iyo kuwa ethoobiya ee halkaasi ka howlgalaya waan gartay bal catash waxaad sawir guud naga siisaa maalmihii u dambeeyey waxaa jiray saansaan ah in ciidamadu ay sii ku sii siqayaan deegaano ay hore u sheegeen inay qabsanayaan oo gacanta weli ururka al-shabaab ku jirta sida degmada baardheere iyo weliba degmada kale diinsoor xaaladda guud ee gobolku waa sidee aragti ahaan dadku siday dareemayaan ciidamada dowladdu diyaargarowgooda intuu leegyahay dhanka shabaabna dadka degan maxay ka sheegeen muddooyinkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ayaa ka socday deegaano ka tirsan gobolka baay oo ciidamada dawladda iyo kuwa ethoobiya ay wadeen dhaqdhaqaaqyadaasi dadka aragtiyo kala duwan ayay ka bixinayaan waxaa sidoo kale jiro deegaano badan oo kooxda al-shabaab ay gacanta ku hayeen oo haatan dadkii ay bilaabeen inay kasoo barakacaan afartan iyo sideedkii saac ugu dambeeyey oo kale magaalada baydhabo waxaa soo gaaray in ka badan afartan qoys oo dhinaca diinsoor kasoo barakacay kuwaasi oo cabsi ka qaba in haddii halkaasi ay wax ka dhacaan inay ama dagaallo halkaasi haddii ay ka dhacaan in dhibaato ay kasoo gaarto sidoo kale deegaano badan oo isla gobolka baay ka tirsan ayaa jiray oo barakac ka jiray oo ay ku wajahan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa ethoobiya ay iskaashanaya marka aragtida dadweynaha ayaa ah mid kala duwan oo dadka qaarkiis ayaa si weyn usoo dhaweynaya ciidamada howlgallada ay wadaan dadka qaarna waxay dhaliilayaan ciidamada waxay ku wajahan yihiin oo keliya ayay leeyihiin degmooyinka diinsoor iyo iyo baardheere laakiin deegaanada ama tuulooyinka wax howlgalla ah kama jiraan oo ay wadaan ciidamada dawladda ethoobiya oo tuulooyinka markii ay tagaan way kasii gudbayaan markii ay gudbaanna waxaa dib ugu soo laabanaya kooxda al-shabaab oo horey halkaasi u maamulaysa marka taas aad ayay dadka qaarkiisna u dhaliilayaan
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayey cabdiraxmaan xuseen furre isagoo ka hadlayey dagaallo maalintii labaad ka socda waa howlgal maalintii labaad ka socda deegaanada waa gobolada baay iyo gedo halkaad kala socoteen waa v o a washington dhinaca kalena ciidamada dowladda oo taageero ka helaya etoobiya ayaa kusii siqaya magaalada baardheere oo ay haatan u jiraan ilaa shan iyo lixdan kilomitir ciidamadaas ayaa saaka la wareegay deegaanka ceel cilaan haddaba waxaan khadka telefoonka howlgalladan kaga waraystay dhamme cumar sheekh ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka milatariga soomaalida ee ka qayb qaadanaya howlgalkan
isbitaalka gaarisa county referral hospital waxaa weeye shaqada si habsan bay u socotaa dhaqaatiirtii way joogaan bukaankana way imaadaan
dhegeystayaal naga raalli ahaada warbixinta ku saabsan dhinaca cusbitaalka dalka kenya way noo soo socotaa haatan waxaynu mar kale dib ugu noqonaynaa waraysigii aan la yeeshay dhamme cumar sheekh ismaaciil oo ka mid ah hoggaanka milatariga ee howlgalka soomaalida ka qayb qaadanaya ku aadan degmada baardheere
meeshaan ku sugannahay waa la yidhahdaa meesha la yidhahda eysow ayaan u jirnaa shan kilomitr waan gartay marka ciidankiinu xaggee ayaa u jahaysantihiin ciidankana wuxuu ku jahaysan yahay degmada buar dheere iyo wixii ka sheegay oo jubbooyinka waan gartay marka ciidan soomaaliyeed miyaa tihiin mise isku jir baa tihiin ciidan soomaaliyeed baan nahay ciidanka dowladda federaalka eedsina wal sameeca ciidamada amisom intaa ayaan ka koobannahay waan gartay marka hadafkiina ugu weyn muxuu yahay ujeedanadan ugu weyn waxa weeye in aan ka sifayno argagixisada la baaqbaxday al-shabaab ummadda soomaaliyeed iyo deegaamada ay ku sugan yihiin ee muddada dheer ay haysay inaan ka sifayno marka degmada baar dheere oo kale markaad eegtid xilligan gacanta waxa ku haya al-shabaab maxaa idinka ilaa hadda ad war ka haysaan wararka aan ka hayno waxa weeye in ay baqdeen magaaladay faaruqdeen tabarayayaan aan arag ilaa haddana ay walaaho ku jiraan meesha u bixi lahaayeen goryay u carari lahaayeen oo nafdheeraysay ka dhigan lahaayeen inay ka baxeen baan war ka haynaa waan gartay marka degmada baardheere intee u jirtaan xilligan degmada baardheere midkii adigu ilaa iyo lixdan iyo shan kilomitr meelahaas ayay jirtaan
waan gartay wararka qaarkood ayaa sheegaya in iska caabin meelaha qaar kore ciidanka la kulmay la kulmantay ama ay dhacday oo kale waxyaabo qar xagga gaadhi ay saarantao kale ciidanka lagu soo weeraray wararka maxaa ka jira wax weynoo iska caabina ma hayno wax hadda iskahorimaada oo dhacayna ma jiraan waan gartay raje intee leeg ba ka qabtaan marka inay gaadhaan magaalada baardheere oo idinkoo ilaa hadda maalmahan bal aada loo hadalhayay in aad duulaan ciidamo kala duwan ay yihiin waxaan jeclanahay socdaalkanaga aan hayno inaana waxa kale aanaan la kulmin xilliga ay nagu gaari doonto alisti ilaa berri ilaa saa dambe midkood inaan tagno ayaan rajeynaa insha allah
wararka qaarkood ayaale waxay isticmaalaysaan ciidanka dhulka keliya kuma koobnidin oo xataa diyaarado kala duwan ayaa isticmaalaysaan marka wararka maxaa ka jira waa jiraan diyaarado iyo ciidan lugeedbo korya hoosba in howlgalkanagu uu socdo way jiraan ciidankiina ma halkan jihe ee dhinacan aad ka socotaan keliya ayaa mise jihooyin kale ayaa jiro duulaankiina uu ka soo socdo haa way jiraan ciidamo nala shaqaynayo oo dhinaca kale ka soo howlgalay ciidamo soomaaliyeed iyo kuwa isagoo la socdaba way jiraan dhanka galbeedka magaalada oga aadan kasoo howlgalayana way jiraan waan gartay marka diinsoor howlgalkiisa isaga xidhiidh baa leedihin soo maha haa qolada ka howlgalayso diinsoor waa shaqayn baan leenahay waxaana jeclahay wakti isku mid a inaan labada degmada waan gacanta ku dhigi doonaa hadii laa yidhaha intaa howlgalkan uu socday haddaan su-aasha ugu dambeeya ka dhigto khasaare intee leeg ba idin soo gaadhay ciidankiina dhinaciina oo kale ilaa iyo hadda intaa soconay waa khasaaraha una soo gaaray ma jiraan waan gartay laakiin waxaa laleeyahay iidaale oo kale halkaa dagaal badan baa ka dhacay dad khasaare aada u badanna wuu jira xoogaa yar oo aan saa u badnayn oo iska jijooyo yar ayaa la kulmeen saaka sidaan ka warhayno ayaguna waxa daha kale weyna gelin socdaalkoodii howlgalkiina wuu socdaa laakiin xilligan rasaas ayaan maqlaynay marka rasaastaasi ma maxay ahayd dad sawir kooban naga siisid wax saa u badan oo maxaan ku rahdaa awoodoo hakiso ma ahan xoogaa jidgooyaha in iyaduna wax socdaalkoodii iyo howlgalkoodii hakiyey ma ahan sida ugu dhaqsiyaha badan ayay uga gudbaysaa saacadihiiba marka taas macnaheed waxa weeye ciidankoo socda ayaa laysku dayay in la hakiyo oo jidgooyo loo galay haa isku daygu sidaasu ahaa umana suuro gelin kaasi wuxuu ahaa dhamme cumar sheekh ismaaciil oo ka mid ah ciidamo howlgal milatari oo ku jira oo u jeeda dhinaca degmada baardheere waxaana khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo deegaankaasi ku jira welibana ciidamada la socda